It's
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobada bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doono dood ku saabsan shaqola'aanta dhallinyarada magaalada jowhar sidoo kale waxaad ku maqli doontaan kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida maamulka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xabsiga dhigay saddex amiir oo ka tirsan qoyska reer boqor taasi oo calaamad u ah xoojinta awoodda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya saddexda amiir ee la xiray ayaa kale ah axmed bin cabdulcasiis oo ah boqor salmaan walaalkiis dhaxal sugihii hore ee boqortooyada ahaana wasiirkii hore ee arrimaha gudaha maxamed bin naayif iyo weliba amiir nawaaf bin naayif sida ay tibaaxayaan wararka la xiriira xarigan ugu yaraan laba ka mida saddexdan amiir ee xabsiga loo taxaabay ayaa lagu eedeeyey khiyaano qaran saraakiisha sacuudiga ayaanse wax war ah ka soo saarin xarigga mas-uuliyiintan warbaahinta ayaa ku waramaysa in dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan oo ah wiil uu dhalay boqor salmaan uu xabsiga dhigay mas-uuliyiintan oo amarka isagu bixiyey dhaxal sugaha sacuudiga ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu mas-uul ka ahaa sidii arxandarada ahayd ee loo dilay weriya jamaal kashroji kaasi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay dalka turkiga sidoo kale wuxuu ka dambeeyey xarigga boqolaal ka tirsan qoyska reer boqor ganacsato iyo wasiiro sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii lagu xiray hotel ku yaala magaalada riyaad ee caasimadda dalkaasi xubnaha aqalka wakiilada maraykanka ayaa isu diyaarinaya suurtagalnimada inay guryahooda kasoo dhex shaqeeyaan halkii ay xafiisyadooda xarunta koongareeska ee capital hill ay ka tegi lahaayeen sababo la xiriira cudurka coronavirus oo kusii baahaya dalkan maraykanka diyaargarowga arrintan ayaa bilaabatay waxaa sidoo kale shaqada ay xafiiska ay u yimaadaan u weecin doona guryahooda shaqaale badan oo ka tirsan dowladda federaalka si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus gobolka washington oo ah halka ugu badan ee laga diiwaangeliyey kiisaska cudurkan ayaa magaalo madaxdiisa siyaaral ay shirkadaha waaweyn sida amazon iyo starbucks shaqaalaha ku amreen inay shaqada kasoo qabtaan guryahooda iyagoo adeegsanaya kombiyuutarada magaalooyinka u dhowdhow caasimada washington d c ayaa khamiistii laga helay kiisaskii ugu horreeyey sidoo kale waxa uu ku baahayay magaalooyinka new york iyo san francisco iyo weliba gobolka new jersey ee diriska la ah magaalada new york
halkaaad wararkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada jowhar noogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xiliyadan aad dhegaysataan barnaamijkeena oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan kusoo qaadan doonaa fursadaha shaqo ee dhallinyarada magaalada jowhar kuwooda waxbarta iyo kuwa aan waxbarashada fursadda u helin barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qaybgalaya ismaaciil nuur maxamed faa-iso maxamuud cali iyo maxamed cabdi seedow ismaaciil ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa fursadaha shaqo oo ay heli karaan dhallinyarada magaalada jowhar bismillaah dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe kuwa waxbartay iyo intaba kuwa aan waxbaranin fursadaha shaqo ee gobolka ka jiro inta badan waa ay yaryihiin fursadaha sidaa darteed fursadaha waa wax iska kooban magaaladan waa magaalo yar een, waxaa ku yar een, hay-adihii magaalada aad ayay ugu yaryihiin ajansiyada kale ama kambaniyada magaalada ka jirane ilaa ay hadda macnaha een, barnaamijya shaqo abuur ay usoo bandhigeen dhalinyarada ilaa hadda ma hayno dhalinyaradana ayagana abaabul iyo iskuday oo hal abuur ama shaqo oo self management iyo ama nafsadooda inay hal abuur u samaystaan taasna aad ayay u yartahay sidaas darteed dhalinyarada een, gobolka shabeellaha dhexe ee wax soo baratay aad ayay u badan tahay fursadaha shaqana way yaryihiin
ismaaciil waa mahadsantahay faa-isa maxaa ku dari leyd bismillah anigoo magacayga faaiseyahay waxaa jirta dad badan oo bilaa shaqo ah een, kuwaasoo rag iyo dumarba iskugu jira iskugu yimaada goobaha maxaa yahayd maqaaxiyaha ama goobaha la fadhiisto oo waqtigooda badanaa qaata laba saac ama saddex saacadood oo kalenta oo ka sheekeystaan ama meelaha internetyada ay ku kulmaan keliya dad kasta waxay sheegaan maxay ahayd inay qaar kamid a waxbarashada soo dhameeyeen waxaa ugu jira intaasi ma- markay maqaaxiyaha ku kulmaan ama markay internetyada ku kulmaan waxaa keliya laga hadlo inay shaqo la-aan jirto Een, dhalinyarada ku nool een, jowhar waxaa aada ugu badan shaqo la-aanta waxaana aada u badan dadka wax bartay marka waxaa aada u badan marka hablo iyo wiilalba iskugu jiraan inay wax shaqa aysan jirin oo maxay ahayd shaqo la-aantaasi aada u badan haa
sidoo maxaa ku dari leyd adiga bismillaah een, horta shaq la-aanta eh, magaalada aada u saameysay Een, marka si loo fiiriyo eh, dhalinyarta oo baahiyaha shaqo ee soo baxday magaaladan waxaa qaatay inta badan dhalinta ku nool magaalada muqdisho ayagoo safar ugu imaanaya si ay magaalada ugu shaqeeyaan dadkii ku noolaa magaaladii wax shaqo haaya ma jirto ganacsiyada magaalada waxa hoos u dhigay waxay tahay dhalinyarta dhalinyartii oo aan haysanin wax shaqo ah
Eh, ismaaciil waxaad tiri een, fursadaha shaqo waa yar yihiin dhalinyarada waxbaratayna aaday u badan yihiin marka haddii dhalinyaradii waxbaratay aanu wax shaqa helin maxay magaalada ka qabtaan
wallaahi dhalinyarada magaalada een, way joogaan qaarkood waxay tamaniyaan asxaabtooda maqan ee dibadahaas jiro iyo tahriib qaarkood isboortigay ku jiraanoo een, isboortigaasay isku mashquuliyaan qaarne een, arrimahooda gaarka ee sida beeraha iyo ganacsiyo yaryar oo adiga ama inay suuqa iyo ama xoole xoolo waalid waalidiintood ay leeyihiin wax ka samaystaan ay isku dayaan marka waxaana keenaya fursadihii shaqo oo aada u yar marka taas waxaan loo aaneynaa een, gobolka oo aysan ka jirin shaqo abuuro ama dhanka hay-adaha ha ahaato ama dhanka kambaniyada ha ahaato ama dhanka maamulka intaba ha ahaato
Een, faa-isa dhalinyarada haddii aynan shaqo helin eh, qofkii nolol u baahan yahay eh, shaqadina waxaa la yidhi dhalinyaro kale oo ka timaada muqdisho ayaa fursadahaasi hela wadada u furan oo dhalinyaradu ay sameynayaan ama ay rabaan inay ku noolaadaan maxay tahay
walaahi way adag tahay een, inay noolaadaan qaar badan waxaa jira oo shaqeeyo la- dadka badan ee shaqeeya waa dad muqdisho ka yimid dad gobollo kale ka yimid laakiin qof jowhar ku dhashay maxay ahayd muqdisho wax kusoo bartay ama dibad wax kusoo bartay oo jowhar ka shaqeeya dhif iyo qalil waa aniga kula hadlaya hadda waxaan dhigtaa jaamacad een, waxaa jirta laba wiil oo iga weyn way soo barteen jaamacadda laakiin ma joogaan soo da- dalka soo dadku waxay bidan dalka south africa inay aadaan ay tahriibaan wax shaqo aysan ma hayno ma dhiheen ninkaa waa baxay maxay ahayde adigana iska joog qof kasta wuxuu kuley jaamacad maxaad ka baranaysa dadka jaamac waayo waxaa niyadda kaa jibinaya dadka jaamacadaha soo dhameeyey mastarada soo dhameeyey inay maxaa ku dhahaan haddii internetka ku aragta ama dad gooba meel iskala iskala soo baxdaan hay maxaa haysa waxba ma hayo kule qofki asiga waxbarashadaadii niyaddaba kaa sii dilaya marka waxa badanaa shaqeeya dadkan wa laakiin qof waliba calafkiisa inuu cunaayo ila taa laakiin waxaa eeda saarayna dhan kasta maamulka iyo sidoo sheegay ismaaciil iyo dadka gambaniyada iyo dadkaas
Een, sidow mar haddii dhalinyarada aynan shaqo helin oo aad tiri eh, fursadihii dad kale ka faa-iidaystay waddo ah inay tahriibaan oo kale oo u furan maa jirto magaalada ay kusii joogi karaan wallaahi eh, intii tahriibi karta oo magaalada way ka tahriibtay inta hadda magaalada ku nool qaaraaba balwood iska galayo ayagoo jaamacado kasoo baxay oo balwood inay galaan wax kus- wax danta ku kaliftaa waxay tahay magaalada dhaqdhaqaaqeedu aada u yar Maad- magaalada hadda een, waa caasimadda hirshabeelle uma eka caasimad waxa sababeyna waxay tahay een, dhalinyartii magaalada oo aan waxba shaqaysan markii magaalada dhalinyartii ay shaqeynayaan oo oo qof walba uu dhaqaalo ku tashanaya bishii een, ganacsiga wuu hormaraya meel wal- meelo badan oo magaalada soo jiidasho leh waa laga arkilayaa qaba aniga haddii gana- een, dhalinyarta shaqadii lo- shaqadii u baahnaa in la sii lahay Een, ismaaciil eh, qof walba oo dhalinyaro ah in cid ay maalgeliso ama ay shaqo u abuurto suurtagal ma aha ma jiraa dhalinyaro isku dayday inay ayaga wax abuurtaan maskaxdooda ay maalaan eh, sifo ay ugu noolaadaan magaaladii ay wax ku barteen an u dhasheen
dabcan haa dhalinyarada qaarkood ee jaamacadaha kasoo baxay n isku dayay inay shaqo helaan n shaqooyinkii qaar ay niyadda ku hayeenna waayeen qaarkood waxay isku dayeen inay hal abuur sameystaan waxaa ka mid ah dhalinyarada qaarkood kuwa soo bartay caafimaadka ee furtay farmasiyaal barayfad ah si ay markaas nafsadooda ugu maareeyaan sidaa daraaddeed marka dhalinyarada qaarkood way jirtaa laakiin ma badna haddana ninka dhalinyarada ahaa ee wax soo bartay ee rabay inuu shaqo helo maanta baagamuudada ah haddii uu isku dayo in uu hal abuur la imaan lahay ama uu samaysan lahay shaqo u gaar ah shaqadii u gaarkeed waxay u baahan tahay maalgelin maalgelintiina waa waxuusan haysanin haddii uu helaayo waa way u fiicnaa lahayd sidaa daraaddeed way yar tahay ninka dhalinyarada ah ee shaqada inta waayey samaystay wax barayfado asaga u gaar ah
faa-isa gabdhaha waxbartay ee shaqo la-aanta kula nool magaalada jowhar iyo kuwa shaqada helay maxaa ku tilmaami lahayd
tiradooda waxaa yacni badan gabdha aan shaqada haysanin oo aan wax shaqa aanan qabaninba kuwa shaqada helay aad bay u yaryihiin shaqaday hayaan waxaa ka mid a waxay ayaga yacni niyaddooda ka samaysteen sida inay dharkarinta oo kaleente inay shaaxa sameeyaan oo kaleente waxyaalaha aadka u yaryar waayo qof waliba hubiyo le wuxuu ku haminaya qof maxaa laha ku fikirayay beri marka maxay ahayd waxbarashadiisa dhammeey inuu hersar ka soo baxo hadday dhacdo inuu maxay ahayd shaax karin fadhiisto ama inuu dhar karin fadhiisto ama inuu stress darteed guriga iska fadhiisto ama inay tahriibtay sacuudi aado ama inay tahriibtay liibiya gasho oo ay caqabada badan kala kulanto way dhici kartaa wayna dhacdayba dad badan baa jira wayna dhacdayba qaarkii kamid ahaa aniga iskuulka secondariga oo sanadka hore la soo dhameeyey dad badan baa gabdho badan baa jira oo baxay oo aan jaamacada bilaabin jaamacada hadday bilaabayaan niyadda laga dilay saa hore kugu sheegay hadday baro lahaayaanne maxaa yahayde birika maalin haddaa barto shaqo ma helay ay aaminsan yihiin oo waa kuwaana kuwii dhalinyaradii sanadka hore soo dhameeyey kuwii kaleentama joogaan waxay doorbideen inay baxaanay sacuudi tagaan ay soo shaqaystaan kadibna ay wadankoodii kusoo noqdaan saasay maxaa la noloshooda bilan laakiin waxaa badan aad iyo aad u badan dadka aanan shaqaysanoo bilaa camalka ah oo maxay ahayd waxa yaryarka ah ee familigooda maxay ahayd caawa keliya ma usoo dhicin kartaa cuntada keliya oo u bidaayo waxaa aad bay u yartaa laakiin dadka badanaa shaqo la-aan baa haysa
siduu dhalinyarada magaalada joogta ee weli aanan tahriibka isku dayin ama aan magaalada meel meelo kale aan uga cararin shaqooyinka hadda ay heli karaan ama magaalada ay ku haystaan maxaa nooga tilmaami kartaa
wallaahi qeybo kamid wax shaqo ay hayaan hata ma jirto kuwa qaar waxaa jirto faale yar oo meel dabakaaya yar iska furtay asoo jaamacad kasoo baxay madkaa madkaad filayso dhalinyarta jaamacadda kasoo baxay oo meelaha dabakaayooyinka furtay oo kale wixii kaa hamigaadii jaamacad inaad barata ah wuu kaa dilmayaa waxaa kaloo jirta dhalinyar kale oo isku dayay inay meel sboorti oo dhalinyar ay ku ciyaaraan sida goroomo salaxa inay abuurtaan oo ayagana dhaqaale ay ku helaan dhaqaalihii dhalinyartii baroonigii dhaliileed laga heli lahay shaqa ma haystaan waa waayo uu qofka marka haddana inuu garoon qarash geliyo dhaqaale xoogan geliyo uu intaas hadduu ku fikiro oo fan uu ku helo oo waalidkiisa ka helo ama qof kale ka helo markuu intaas sameeyo garoonkaas waxaa looga baahan yahay inuu dhaqaali uu soo celiyo dhalinyartii kasoo celilad adaysan shaqo haysanin qofkan wuxuu abuuray wax matalaana dhaqanayan waxaan wax laga soo qaadi karina dhaqanayaan marka qofkii shaqo xataa isku dayi lahay waxaa hor istaagsan dhalinyarta badan ee aan shaqada haysan
ismaaciil dadka fursadihii dhalinyarada ay heli lahaayeen dhinaca shaqada ka faa-iiday maxay yihiin xaggeese ka yimaadaan
walahi horta shaqada inta badan horta wixii abuuri lahay fursadda shaqo aa aada u yar shaqooyinka qaar ee laleeyahay waxaa ka faa-iideysta dhalinyaro ka timaada banaanka aniga waxaan ku tilmaami lahaa dhanka ama stateka ha ahaato ama maamulka ha ahaato ama wasaaradaha ha ahaato run ahaantii dhalinyarta reer jowhar maysan u bareerin inay ka qeyb qaataan sida wasaaradaha iyo adiga guud ahaan hirshabelle waxaa kaloo jiro marka cabsiyaa jirtaa ka wada
dabcan ma cabsiyaa ka reebeyso ma ma saacidaad kale aanan jirin taas kolley ma xaqiijin karo dhanka kale fursadaha kaleeto ee muuqda oo sida ajansiyada qaarkood ama hay-adaha hadda magaaladan wax la taaban karo ka jiro waa iska laba hay-adood competitionkoodana wax furan waayo inta badan markii wixii la furane meel kasta lagaga imaanayo waxay unoqonaysaa in nin kastoo dhallinyaraha uu tartamo markaas haddii la tartamana kolley qaabkay wax kaga soo bixi lahaayeen wax oo dhinac loo ridi kara ixtimaalkeeda ma ahan marka inkastoo ay yaryihiin marka hay-adaha fursadaha sameeyo laakiin haddana waxaa jira combaniya local ah shirkado kaleoo local ah maamulkii laftarkiisa marka dhalinyaradii fursado ma u abuuraan ayaga
faa-iza ma dhihi karnaa dhalinyarada fursadaha jira waxay ugu faa-ideysan la yihiin waa aqoontoo liidato eh, sababta keenaysa in hay-adaha ama shirkadaha magaalada eh, xarumaha ku leh inay tartan markay geliyaan qof meel kale ka yimid uu ku guuleysto dhinaca aqoonta ma dhihi karnaa may ani ahaan taa ma aaminsani sababtoo ah maxay ahayd dad jaamacadaha ka jawhar ku yaala ka barta iyo jaamacadaha muqdisho ku yaala kuwa ka barta waxaa aad u badan dadka muqdisho kusoo barta iyo dadka dalka dibadiisa kusoo barta waxaan dhihi karaa sababta ay shaqada maxay ahayd ay dadkan ugu badan yihiin ee maxay dadka xagga laga keeno ugu badan yihiin waxaan aaminsana aniga face yani weji ahaan ama maxay ahaydo qof in wiji- qof wal wejigiisa furo saan aaminsanahay marka haddii oo qofkan oo qofkiisii kaleenta beri ma- gobolkan la keeno kolo la dhaho maxay ahayd qofkaas soo dirso shaqa aan kuu siiyo xitaa ma qofkaan inuu shaqada hadduu rabo c v soo dirsado shaqadaa geysto inuusan si sahal ku heli karin adigoo marka isdhahaayo maxay in adeerkaagu jooga see qofkan kale u siinaysaa taani way jirtaa caqabada ugu marka waxaa ka wadaa qaab qabiila waxyaabaha lagu saleeyaa shaqa qaabka shaqada loo helayo si wanaagsan taas baan aaminsanahay waana sax waxa ka jiro waayo maxay ahayd dadkan aqoontooda way sarreysaa dadka asaa aaminsana dad badan oo aqoon leh oo maxay ahayd oo ka dad qaarkood dibadda kasoo dhameeyey waayo jaamacadaha shan sano ka hor dad soo dhameeyey oo maxay ahayd muqdisho jaamacadaha ugu waaweyn een, dadka dibaddiisa kuba ka yimid way jiraan marka waxaa dhihi karaa wejigaas maahane si kalenta aqoontooda inay hooseysa ma aaminsana ani ahaan haye sidoo maxaa ku dar leed
wallaahi een, wixii la sheegi karaa asxaabteydii igu horeysaa soo sheegtay een, dhalinyarta shaqaalada horta caqabada ugu horeysa hortaagan waxay tahay booska shaqo ee banaanaado tolkaadii ma yahay qofkaas shaqada aa keeleysid caqabad ugu weyn oo hortaagan shaqo inay helaan horta haddii baahi oo loo soo bandhigay jowar ee naqato caqabada ugu weyn oo hortaagan waxay tahay qabiilkaadii ma lahan booskan oo booskan qabiil hebela iskale ninkii dhalinyarta ahay ee wax soo bartay oo booskaas kasoo bixilaya maa nin aan wax soo barina booskaas galaayo s- training iyo waxaa lasoo siinayaa ay xirfadaas uu ku shaqey lahay tababarkeeda sidaasuuna ku shaqeynaya ninkii wax soo bartayna gaab ayuu ahaanaya oo magaaladiisaas ayuu dhinac ka joogaya oo reerka hooyadiis iyo aabihiis iyo wax la cunaya ha
ugu dambeyn ismaaciil eh, haddii sida aad sheegeysaan dhalinyarada fursadaha ay helayaan ay aada u yaryihiin dhinaca shaqada maxaa lais dhihi karaa eh, dhowr dhowrka sano ee soo socota haddii aanan wax laga bedelin sida hadda wax u socdaan maxay ku dambeynayaan mustaqbalka dhalinyarada magaalada jowhar
walahi dhalinyarada inta hadda joogta haddii iyo inta wax soo baranaysa markay isku yimaadaan runaantii mustaqbal iyo ifaalo muuqdo saxa ma hayaan Een, haddii had uusan isbedel imaanin isbedel guud oo ama ha ahaado mid hirshabeelle isbedel guud ama mid gobol ha ahaado Een, ama dhaqdhaqaaqa gobolka uusan isbedelin wax hadda ifaalo oo la dhihi karo dhalinyarada soo socoto mustaqbalka soo socdo Een, iftiin baa u bixi doona m- ma islihi mana ii muuqato haye faa-iza
waxaan aaminsanaha horta inuu ilaahay keeno nabad tan xigta inuu ilaahay shaqo inuu soo dejiyo Een, laakiin hadday saan kusii socoto mustaqbalka dhalinyarada mustaqbalka een, dad badan oo maxay jaamacada wax laga soo qolan jibi niman waaweyn oo maxay dhowr iyo labaatan jir ah mustaqbal bay rabaan ilmi caruur binin dhilaan bay rabaan caruurtooda mustaqbal kale bay rabaan haddii intaasi mustaqbalkan ayaga kooda ku dheelmi ilmahoodin kusii dheelmo waxaa dhilaas maxay joor waxaa kasoo socoto wax aan la qiyaasi karin
haye sido
n aniga n dhalinyartii hore ee jaamacadaha soo bartay oo weli shaqo la-aanta eh waxay fafaalo muuqda u tahay dhalinyarta hadda wax baranaysa ee ku ku rajo weyn inay jaamacad bartaan sababta awaalidku wuxuu ku bixinaya jaamacad markay ilmaha baranaya lacag ku dhawaad afar kun ah, toban kun lacag gaariis uu ku bixinaya si ay wax ugu soo bartaan oo noloshooda beri kamaal ay u maareeyaan ardaygii tobankaas kun lagu baxsha hadduu beri noloshiisa uu maareyn kari waayo een, waalidka wuxuu leeyahay adigu waxaan ku baray inaa shaqaystaa lagaa baahan yahay marka ardayga hadda ee dugsiga sare ka baxaayo wuxuu ku fikiraya inuu lacagta toban kun waalidka qaato si uu maalgashi ugu samaysto oo waxbarashadii meeshaskaa ekeeyo barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan intaa ayaan ku hakinayaa inta barnaamijka mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo iyo nooli kulante
xuseen xasan dhaqane ayaa barnaamijkaasi madasha dhallinyarada noogu soo diyaariyey magaalada jowhar haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya mahadsanid maxamed bashiir kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo inta badan horyaalka talyaaniga oo hal toddobaad hakad u galay sababo la xidhiira cudurka coronavirus oo dalkaasi faraba-an ku haya ayaa waxa uu bilaami doonaa maanta iyadoona muddo bil ah ciyaaraha horyaalka talyaaniga loo diiday in taageerayaasha ay garoonnada fadhiistaan si ay u daawadaan waxaana guud ahaan ciyaaraha dhici doona laga soo bilaabo afarta bisha maarch ilaa iyo afarta bisha abriil ay noqon doonaan kuwo ka maran taageerayaasha oo kooxaha labada kooxood oo ciyaaraya oo keliya ay isgaroonka geli doonaan laakiin telefishinada ayaa laga daawan doonaa ciyaaraha dhici doona ee horyaalka talyaaniga ee zeria aada hadda ayaa waxaa ka mid ah ciyaarta dhex mari doonta kooxaha barma iyo sbal milanna waxay la dheli doontaa genoa samdoria verona ayay la ciyaari doontaa udines iyo fiorentina ayaa is arkaya inter iyo yuventusna magaalada turin ayay isku arki doonaan dhammaan ciyaarahaasina taageerayaasha waa ay ka maqnaan doonaan ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan isniinta kuwa axadda dhici doona waxa ay baaqdeen toddobaad ka hor waxaana loo baajiyey cudurka coronavirus dalka talyaaniga ayaa ah dalka ugu badan kiisaska cudurka coronavirus ee qaaradda yurub dhinaca faransiiska ciyaar shalay dhex mari lahayd kooxaha baris san german iyo strasbo ayaa la baajiyey waxaana loo baajiyey sababo la xiriira cudurka coronavirus oo dalka faransiiska laga sheegay ilaa lix boqol saddex iyo toban qof ayaa la sheegay in cudurka laga helay waxaana la filayaa in kulano kale oo ka tirsan horyaalka faransiiska la baajiyo weli lama sheegin taariikhda ciyaarahaas la baajiyey dib loo ciyaari doono dhinaca ingiriiska ayaase taageerayaashu ay u furan yihiin garoonada maadaama cudurka faafistiisu uu weli ku yaryahay ciyaaraha dhici doona sabtidii maanta waxaa ka mid ah chelsea oo la ciyaari doonta kooxda everton waxaana ciyaartani ka dhici doontaa magaalada london manchester united iyo manchester city oo ah laba koox oo ka wada dhisan magaalada manchester xafiiltan uu ka dhexeeya ayaa caawa is arkaya waxaana ciyaarta marti gelin doonta kooxda manchester united natiijada ka soo baxda ciyaarahaasi barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan spain haddii aan u weecanno waxaa jiri doona dhowr kulan kooxda real madrid caawa ayay la dheeli doontaa naadiga real bets real vayadoid iyo atletic bilbao galabta ayay is arkayaan goordhowna waxaa ciyaari doona sasuna iyo sbanyol leventena waxay la dheeli doontaa kooxda qaranada halka viareal iyo leganes ay is arki doonaan dhinaca ingiriiska haddii aan ku laabanno isniinta waxaa jiri doona aan idhaahde ha isniinta waxaa jiri doona leicester city oo la dheeli doonta kooxda aston villa axaddana spain sabtida maanta ah spain dhowr kulan ayaa dhici doona waa horyaalka la liga waxaana ka mid ah ciyaarahaasi horyaalka dalkaasi spain eibar iyo mayorka oo is arkaya atletic madrid iyo shbilia barcelona iyo real sociedad hetaf iyo silta vigo wararka ciyaaraha dhegeystayaal intaa ha inoo joogeen
nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala soo codsiinaya haatana dhegaystayaal dhinacii kaalmaha heesaha aynu jalleecno waxaan ugu soo maqan cod ka baxsan ee fanaanada farxiyo fiiska
heestaasi cayayaanka duulaf iyo fanaanada farxiya fiska ayaan dhegeystayaal kusoo ganaanadeena idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo soo saaristii bashiir abikar cabdulaahi oo dhanka soo saarista naga caawiyay tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
iyo wax barashiyo